salaamullaahi calaykum dhugunsigaar meel kasii suurugteen suwal bisiniin dhegaysana ha ka dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka caalamkiya soomaaliya oo isin alaab ku dhuwansan idaacad warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka ageeka qodobada isan ka dheegi doontaan iyo weliba inan qodobo eedan hays badan welibana kumbidaha qodobadaasay geed barkadbatiyaha kadumi oo ka dhamaadaan tumiisiyeed qof dhacdada soo kordhiyada dalka gaana iyo barnaamijka ka dheegi doontaan saasoo kale barnaamijka weliba kuubagodi doontana baarlamaanka baakistan oo cod aqlabiida ismarkaaska ansixiyaa inta la furaa xuduuda dalka afghanistan mayse tasawashan inta baarlamaanka hadda reedan furan xuduudan barnaamijka ka dheegi doontaan dhugunsidayaal isna kuubagodi doontaan saasoo kale inta barnaamijka gudi janno weliba isinka dheegi doontana golo wasiirada cusub ee soomaaliya oona laga dhawaaqay magacyadii iyo howlo iyo horyaala golo wasiirada oo ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu iskaga dhawaaqay magaalada muqdisho iyo dowladda kenya oo laku dhacay soddon iyo sagaal milyan oo dollarka maraykanka eh madaxweynaha dalka soomaaliya oo heliis lawaalade madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta haddaba may iyo heliiskaas oo laamada dal oo dariska ay wada waaladeen ya barnaamijka ka dheegi doontaan dhugusa unasii gudbaydo saasoo kale waliba barnaamijka maalmadan ka dheegi doontana daadadka dhowri koonfurta zimbabwe taasoona walyeelo fara badan dad ha ku jeereen dad deerowna lama boqol iyo afartan dad deerowna walyeelo weyn ha ku jeertay qodobadaas iyo qodobo kale ka dheegi doontaan dhugunsidayaal barnaamijka maalnimadan waliba isin saare hoosina socodsiiyaye anoo ee cabdullaahi cafaani inaga farsamadan waliba een fadhiye zahra heersan barnaamijka dhacdooyinka caalamka iyo soomaaliya ayaa alaabah uu yahay barnaamij aan diiradda ku saarno dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa iminka ka taagan gobolkaaga maamul goboleedyada guud ahaan geyiga soomaaliya iyo dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa iminka ka taagan dunida iyo dacladeeda xaniin socdan qodobadaas intiyo badan iyo intahani korara balse intuun barnaamijka horan si gudgaan waliba ku furfurdaane mid ku mid a kaalimo suugaaneed kolkulama dugunsidayaal isdheego faylasinana ha ka dhawaada barnaamijka dhacdooyinka caalamkiiyo soomaaliya qodobkan kurayna geek waliba sunaqaday kii waliba socda ee daymoogii trump u sheegday taasoo naga sheegada dowladda ruushka isaas oo kale adegsheega xukumaya dalka maraykanka obama taasoona haytinta walba saasow laga sameeya oo lihi doonisha dalka maraykanka saas oo kale dhugunshada taleefanada trump oona mulan badinali warbixin yaasiin ku diyaaranay haddaba warbixinta mayata waa tan agaasimiga guud aheeda f b i james comi yaa weliba uu sheegayay intan jarna walxoogay laga taagaro waa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump taasoona kudhine wala yaabo sheegay inta la basaasay xildhiga isku jari oo lihi doorisha ee dalka maraykanka saraakiilanka sarsareeyta ee dal saraakiila ankaasi sarayda sirdoonka dalka maraykanka oo ka jara agaasimaha guud ee f b i da james comi iyo weliba iyo wa ka tilmaameena intiin jarna xogaa laga taagaro madaxweynaha dalka maraykanka donald trump xitaa weliba iyo walxumo ka tilmaameena inta jarta walyaabo baro bulshada laga shacay oo ee inta baaritaano linhayne walow madaxweynaha dalka maraykanka hadalshii laisku dhugunsidaaya iyo weliba uuse koongareeska in sheegay inta walxan eeya jarta taasoona ta inta wa inta madaxweynaha dalka maraykanka laka taagara iyo waan na siiyaya xoogo qarsoona iyo oona saas oo kale madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu sheegay isna waana tilmaamay inta wali waliyaabaha xooga xiise leh abaha doonana oona kudhin ee dhinigiyo basaasnimada taasoona todobaadyadaan gudo gudaasho hakabaha doonan oo la hariira eedeymo u sheegay obama intuusa ka amari sir qarsooday waana ku saare taasoona haydi taleefanadiis dhugunsashadii iyo trumbuto dhismigii intii la gudi jaray ololihii doorasha sanadii tabi ee lama kuntumili taasoona agaasimaha guud ee f b i da usmarkin kuraytusiina sheegay intuusa abarowa eedeymo la sheegay inta dowladda ruushka faragelinga ka samaysay doorashadii madaxtinimo ee dalka maraykanka iyo dhaqdhaqaaqii sanadkii hore james com iyo weliba guddiga mukhaabaraadka kongareeska usin sheegay inta baarayana inta baaritaanka jaran iyo kulwada shaqeey doonana waryaabo dhexmaray kooxda maamulaasi oo lihi doonashay trumpa sidoo kale dowladda ruushka madaxweyne trump iyo weliba dhowr jara horey usanka gacan saray eedeymo inta badan oo murunka haraya haddaba ereka isweela oo ku tirsana xisbiga dimuqraadiga iyo weliba usiin xubunko ayaa guddiga sirdoonka kongareeska welibana uusa ku lug lahayay dhegensashadii egeeka walyaabo oo lakudhugun sidahaya inta badan ah shirka jaraa-id oo isu qabadi afhayeenka minkeeta scinis pisa welibana us sheegaya inta ruushka uusa ku dhinahaya oo aana iskeliya arinta faafiyo oo madaxweyne trump isku doodawa saas oo kale guddi ku socda senatarka iyo weliba diidana sheegashada trump inta la basaase mana jarana walyaabo raadada oo muujiyaya inta dowladda maraykanka la basaase iyo dhismagii trump to ka hora amaba kuriya doorashadii maraykanka sida uusu sheegay guddo ku tirsan minka eta minka senatarka senator richard barr oo ee guddoomiyaha guddiga senatarka inqaabilsan sirdoonka oo ku tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo weliba warqolaal kusoo saaray waana meelasayna kugu saaray sheegashada inta saqarsoodi ee lana socday taleefanada donald trump gelinkii dambe ee maalintii khamiista afhayeenka minka eta ee wakiilka paul ryan iyo weliba uu sheegay intan jarna wal dhegaysi noocaasi oo laga sameeyay taleefanada trump guddoomiyaha guddiga sirdoonka aqalka itaya weliba uu sheegaya david nars laka magacawiya weliba uu sheegay inta lan rumaysnayn inta xaqiiqo eyan inta walku jaran iswalsaqarsoodee oo lagu faafi taleefanada trump oo aan la dhugunsadee laakiin weliba intaasay usu dhon ka hor usu ku istaagay trump oo markaasa inta badan hadadiis muujiyaan inta la basaase afocus news iyo weliba maarnimadii arbaadiya sheegtay inta basaasidan sirqasoodida walku jaran walow trumpna usa walkugu saxanya focus news oo ay warbaahinka ku baasa dalka maraykanka taas oo kale madiwinayaal far badan ha ku bahaaye iyo madi far badan inta walbangu jarna walbasaasowe inta laga sameeyay trump madaxweynihii hore ee dalka maraykanka barack obama iyo ku mida madaga hay-adda sirdoonka f b i da james comi yaana ku mida madagii hore ee sirdoonka qaranka james charlbla yaa ku mida madagii hore ee c i a da john brennan yaa ku mida david nasses oo ay hadde xisbiga dimuqraadiga ku tirsan oo one madaga guddiga sirdoonka ee minkiit yaa ku mida john macien oo e xisbiga jamhuuriga ku tirsan guddoomiyanin ee guddiga senatarkan qaabilsan ciidanka qalabka wadida yaa ku mida weliba kaloo ku mid anta eedeymuhu sheegday trump inta la sheegay basaasoo la shameeyay teleefoniis trump iyo weliba kumid eh john iyo weliba kumid eh afhayeenka minkeed one wakiilka laka magacaabo paul ryan ilaa iyo hadda minkeed iyo weliba uus cadeen in waysnya into la sheegna sheegashada trump taasoona hadda bedelshe kongareeska uus hadda la weydiiyay inta baaritaana iyo ka sameeyana baaritaanada soo beleeran oo kasaabsan eedeymu la sheegay inta ruushka uusa farageliye doorashadii maraykanka afhayeenka minkeed sinis pisa iyo weliba usina markaas kureeda usa shir jaraa-id weyn usa qabaday usoona saxaafadda intii badannaha ku qayb galeen waana su-aalo fara badanna kuweydiyaayeen kulunka usa qabaday taasoona ka eedanayti madaxweynaha dalka maraykanka oo sii wada hadaladiis hayti basaasnimadiisaas oo kale f b i da ayaan wada dadaalo baaritaaniya ka sameeyas walow iyo baro bulshadana ka badan inta badan intan januar baaritaaniya waana laskugu fidhaade sinis bisa oo eh afhayeenka minka eta olanku aramiyow dalka maraykanka iyo weliba shirshay jaraa-ida saxufiyaal fara badan su-aalo kuweydiiyayna waa ko us oo shirka jaraa-ida ku hadalow Look at the acting Obama CIA director said that there's not that I'm seeing and not that I'm aware of.
weliba una xaqiijiyaanay inta baaritaano dheer allakahaya walyaabo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump stawsaas oo kale walyaabowgii usheegay oo eh inta basaas laga sameeyey oo lalihii doorashadu sanka jaraya halka madaxweynimo ee lamadu kan tuman iliti taasoona inta badan oo lalishii socday waana weliba usheegay tuwal badana walbasaasoo xarayay taasoona ita dalka sameeya oo lalihii doorasho ee dalka maraykanka kudyaasi sanadii lamada kan tuman iliti taasoona inta badan usa kacwadow intuu wal isdabamaryo isaas oo kale dowladda ruushka ku dambeeyey taasoona baaritaano walk oo leh hadda lakawada dowladda maraykanka isaas oo kale guddi oo lan saaray arrintaasna hamuujiyahaya baaritaaniya socdan oo si wadajiraan wadana baaritaanada weli socdan oo sida wadajiraan wadan hay-adda sirdoonka ee dalkasaas oo kale taasoona nagugul leeya inta laa ka saara xog walka oo leh oo ku saabsan walyaabo la shaltabadow lamada dhinac hoole iyo waliba haddee tata horle ogowgow walbana ogaado doonaa walyaayoga qubaa eedan qaab badanta dadku midanti oranga wal baaritaane socda majara taasoona haddii socdan waa inta hindhaya Every person, but it is false and misleading to us to try to make that, that narrative stick.
dgsidaal weli walba guda jirnay barnaamijka dhacdooyinka caalamka iyo soomaaliya oo jamaanimadaasiin ku haya warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo qodobo xiise badan iyo nidhamnada soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo booqashadii dhowaan muskaseedii ee dalka kenya kureys waliba madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa iskul wad hadalin arrimo fara badan oona ku mid ayeen qodobaha xasaasiya oo lamada dal wadaagan taasoona heliisi fara badan horay iyo hanqawadeen haddana cusboonaysiyo laga sameeya heliis iyo wada saxiixdeen madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta haddaba heliiska meeye walyaabay ku saabsan heliiska wada saxiixdeen farmaajo uhuru kenyatta madaxweynaha soomaaliya iyo kenya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo uhuru kenyatta iyo waliba iyo waliba kulankuwalida magaalada nairobi madaxweynaha soomaaliya iyo kenya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo uhuru kenyatta iyo waliba magaalada nairobi kulanku walidana iyoona kulansho ka saxiixdeen heliis qodobo badan a ku koobana lamada madaxweyne iyo waliba kuwa hadalana baahida lamada dal andhaxayta iyo silna xooja xiriirka lamada wadan iyo wadaagan iyo wada shaqeeyoka dano lamada wadan iyo isku leeyana waliban iyo keliyeena intiyo sii xoojiyayana iyo hergeliyayana heliiska iskaashiga lamada dalku dhexay kaasoona bili julaay sanadii tawi lama kun tam ishan la saxiixday warsaas oo kale walibana xoogo lax ku saari dhiniga amniga ganacsiga maalgelinta diblomaasiyadda walbarashada beero danwadaawoka guudda iyo iskaashiga lamada dalan dhexaya saas oo kale dhiniga aqoonti iyo horumarinta iyo horumarinta xoolo kalluumaysashada dalxiiska socdaalka shaqaalo iyo caafimaadka heliisyada iyo intan kusii badana walow qodobada laha kusaariyo ahaan shaleeda iyo iyana heliiskiya waliba iyo shal saxiixdana lamada madawiina walibana qodobada ankuwiin kumid hayaya intu inta muddo lama toddobaad ee gudaasho laka bilaawa duulimaadka tooska ee soomaaliya nairobi aan dhexaya taasoona naqli doona inta diyaaradda soomaaliya kuwayta magaalada wada jara waana waliba naqli doona duulimaadeed toos waliba kaloona kumid hayaya inta la furo xuduudada lamada waddan ee dhobley iyo mandera silan fududa iyo isu socodkiisas oo kale nolola lamada waddan ee dariska ee waa tahay dhegaystayaal jimaanan fayleesin laha dhammaantiinba dhugunsidayaal dhugunsidayaalka dhugunsida ayaan barnaamijka dhacdooyinka caalamkiyo soomaaliya kiga markaas barnaamijka maalnimadaysan ka dheegi doontaan weliba uusan nagaday baarlamaanka dalka bakistan oona ansixiya ayaan tiradan fur xuduuda dalka afghanistan baarlamaanka dalka bakistan iyo weliba iyo amaran inaan tiradhiso xuduudaha dalka afghanistan baarlamaankiiyo weliba ka dhawaaqow kan cusub ee reedlanka furo xuduuda dalka bakistan iyo cod aqlabiyad leeya kubiito orantaasoona ra-iisul wasaaraha dalka bakistan nawaas shariif us amari inta si deg dega laka furo xuduuda dalka afghanistan us oona ka dhawaaqay intiya ta midniye sameenka jarta lamada daltaasoona hirinaytee muddo bil ka hor haytee dowladda dalka bakistan iyo weliba hirta xuduudan kureed marka dadeero boqol iyo soddon qof markaas lakaderi xuduuda iyona naskashalgooyen isgoosyada laka magaco tokham iyo christmas oo inta badan dadka naskushalgooya intaasoo fududeysa isu socodka lamada dal bili february ee sanadii tabi lama kuntum iyo li reedan faruukan cusub iyo weliba uusa socday lama maalimood taasoona bogtaal fara badan oo ku bogtaali dagaalada markaasi ku socda ee dalalka bakistan oona kooxda taalibaan iyo horwada markaas gobolka ku guurahaya taasoona sii deeseeda doonaan dalka bakistan taasoona hadda warbaahintiiyo sheegahayaan inta itato fayle taasoona hadda baarlamaanka bakistan cod aqlabiyadla kabiidon ra-iisul wasaaraha dalka bakistan nawaas shariif iyo weliba us amaray si deg deg inta laga fur xuduuda dalka bakistan taasoona uu sheegay inta niyadsamo ka jirta lamada dal welibana uu sheegay inta xiriirka lamada dalna tamhiiman hata lamadan maalimood oo dadka hakubogta hakubogtaali dagaalada taalibaan iyo wadana qada doontanto oo hadeeri doonaan gobolkasi uu gargaar bini aadanimo ila saylinka dersi dhegeystayaal weli weliba guda jirnay barnaamijka dhacdooyinka caalamkiiyo soomaaliya qodobkiigo barnaamijka maalnimaduna qaadan weliba usnaqaday meel biifariisme oo inta badan dawaalo lankaseedow dalka gaana iyo weliba walyeelo fara badan ah ku diirtay dad taasoona ka dawaalayan soona sababtay walyeeladiio geed markaas ha kudumi biyo dhatiyo anteeraan weliba tumiisiya qof iyo ka dhamadana geedka geedkan iyo weliba usa dilay ankeeraan tumiisiyad qof oo ka dawaaladaasi berkad meel oo meel berkad biyadha oona ka dawaaladeeya dad badan iyaala saas oo kale labaatan yaa ka dhamadan saas oo kale labaatan kalena ka dhaawacmeen meel bidhihayti oona inta badan ka dawaaladan ciyaalka kushalkooyawa ee iskuullada dhammaadka isbuuc kasta magaaladana weliba leeray magaalada kintabu oo eh meel inta badan bifariisamo ka badan taasoona inta badan dalxiiska lankooyow sidii oo inta badan dhammaadka isbuuc kasta oonan badan ardayda iskuullada iyo dadka shaqada kushalkooya dhammaan dalxiiska wadanka gaana lanka bowto inta badan ka badan ata sida la ku xigay booliiska dalkiya waliba hadii sheega in inta labaatan ka dhaawacmiyo la jeeyay isbitaalada magaalada Kintabu sasoo kale sadeeya ka dhimatay walibana hal mar hadhiyay geeta waana barkada dhatiyaha ka dhigmay lasoona hayti meel bibi meel biyoshe meel biyadhac wiin hayti taasoona tumisiyad waftire deeras iyo markaas sida la sheegay taasoona milas labaatan ka dhaawacantay tustire kale saddex qofna iyo markaas ka dhimadan tiro fara badan oo diiras tumisiyad iyo markaas iyona hadda la waasimiye sida la sheegay meelo biidhahaytiya biyo badan iskule waliba jaray meelasay goobo lanka dawaalan oo biyo eed aan maraayaan taasoona xawli ka maraayan biyota barkadiya waliba iyo kumid haytay meelo inta badan dawaalo lanka seedo ardayda iskuulada inta badan dhammaadka isbuuc kasta iyo seedayaan desmond ostabu bom oo ee taliyaga booliista gudaya weliba u sheegay inta dadka duwalyeelada ku inta dadka duwalyeelada ku diray barkada iyo hadda labaatan gasiin waana la ka dhawiba haya isbitaalka gudo ee magaalada Kintabu taasoon hadda taasoon hadda ilaa hadda injarna waltire ziyaadi balse waliba mararka qaar geedad kalena ku shakiysnaa intii mar qura hadhii doonaan dhugunsidayaal weli walba gudi jirnay barnaamijkii dhacdooyinkii caalamkii iyo soomaaliya maalinimadan waliba sinjaaray barnaamijka hosina socodsiiyaaye anoo ah cabdullaahi cafaani kiiga oo maalinimadan barnaamijka qaada doon waliba usnaqday koonfurta zimbabwe oo ka dhawaday daadadkan kuxumayay ebadda taasoona hadda daadadkii horan ka dhawaday sanadii tabi hadda kusii xoog badanaadeen iyoona tiri deeras lama boqol afartiili walyaalaha ku jirta daadadii waliba lama boqol afartiili qof iyo ku dilayna dalka zimbabwe daadadkii waliba iyo ka dhawadeena koonfurta galbeed ee dalka zimbabwe waana ka dilan laba boqol afartii li qof islamarkaasna guryalandhikan lama kun oo qofa sida la ku warmahaya dalka zimbabwe tan iyo bili december ee sanadii tabi taasoona daad ka dhawadiyay dowladda iyo waliba lacag la-aan haysata taasoona dadshe haddii kocodsidan iyo sidoo kale beela caalamkiin dada gargaar laarideera see lenku kaalmaya waana walyaab oo walyeelada ku deeri daadadka dhabsadeen koonfurta galbeed ee dalka zimbabwe saraakiilla dalkaas iyo waliba haddii ay sheegaan inta wadooyinka iyo buudooyinka hirinyin dad taasoona sababtay inta xaafado qaar oo inta badan daadadka oo biyimareen ee zimbabwe iyo waliba iyo bilowtay intii markaas zimbabwe iyo waliba hadda martay lama xilli abaareed oo xoog badan taasoona hadda zimbabwe oo hadda bilaaba ay tawaana ka wada ay talama xil abaareed oo yaadaha martii xoog badan ay taasoona hadda daadadkan iyo intan oo aan kubin xilla dowladana kharashka keeriye sida la ku waramaay iyo waliba hadda taagnadaas ee toobo musiibo qaran ka tilmaamo kor hay-adda qaramada midoobay ee aan qaabilsan ciyaalka unicef iyo waliba ay sheegaytay sanadii tabi inta zimbabwe iyo wajahdii heerkii inkuxumaay ee macluula ciyaalka taasoona aragta ee muddo tumi shan sana unku badanga waa tahay dhugunsidaal weli waliba guda jirnay barnaamijkii dhacdooyinka caalamkiiyo soomaaliya qodobkiigo barnaamijka geedka unaqaadaan waliba usnagdaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo waliba usku dhawaaqay golishay wasiirada ra-iisul wasaaraha soomaaliya weliba maalamo ka hor uuse ka dhawaaqay liiska kooban wasiiro golo wasiira saas oo kale wasiiru dowlayaal oo badan xildhibaana horeen ku tirsanay baarlamaanka tumanaad wadartay liiska golo wasiirada ee magayaashu iyo weliba diiraya toddobaatiy todoba xubnood aana soona afartan kumida iyo hadda kumidayin baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo hadda rooga welibana golahaasay wasiirada ra-iisul wasaare xasan cali khayr uuse gudbi liisyo ka dhawaaqay afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya
magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiiro wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno waa sida soo socda abuukaatem mahdin axmed guuleyd khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaan doctor iimaan cabdulaahi cali wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta cabdi faarax siciid juxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta xildhibaan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirka gaashaandhig ambasador yuusuf garaad cumar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cabdulaahi daahir cismaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare abukaati cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirka arrimaha dastuurka ambasador jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xildhibaan maryan aweys jaamac wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda maxamed cabdulaahi salaad wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka injineer cabdi canshuur xasan wasiirka boostada gaarsiinta iyo tiknolojiyadda xildhibaan sheekh nuur maxamed xasan wasiirka xanaanada xoolaha qadra axmed ducaale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan cabaas cabdulaahi sheekh siraaji wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska weliban warfidyaanka la hadalaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu siinin sheegaya goli wasiirada cusub usax magac inta lagu fado inta holiyo sida fayle oo danta iyo dalkaba ka jarta iyo qabadan waxaan marka hore rabaa inaan ku bilaabo sida soo socota xukuumaddu waxay ka koobnaan doontaa lix iyo labaatan wasiir iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen oo aan sababayn doono shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabka ay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka soomaaliyeed maqlaan waxay tahay sida soo soc qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da-diisu ka yaraan soddon sano waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed waa inuu soomaali yahay aaminsan yahayna midnimada iyo madax banaanida ummadda soomaaliyeed waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan waa inuusan ka mid ahayn xiriirna la lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada waxaa kaluu saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka wararka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyeen sirta qaranka ay kalifi doonto inay ku waayaan shaqadooda in dowladnimada ay ka bilaabatay maantay laakiin shaqadii ay dhiman tahay waxaan rabaa inaan u ballan qaado qof walba oo la magacaabay oo xukuumadan ka mid noqda in lala xisaabtami doono loolana xisaabtami doono si hufan waxaa kaloo idin ballan qaadayaa inaad aniga iyo madaxweynahaba nala xisaabtami doontaan oo annaguna aan ogolnahay inaan lala xisaabtamo guureed marka la ka magacaabay liiska golo wasiirada iyo weliba markiiba habahaya daleecayo isagoo kale oo la hanjeeday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre og ciidan qaabkuusan xuladii goloshay wasiirada xubno korjeesiya weliba iyo badanyahay xildhibaano ku tirsan baarlamaanka tubnad ee dalkahana soona la sheegay intii rajo weyn iyo qabantiyo haka bahan gole wasiirada haddaba weliba qabanqaabanka weyn iyo ku wajahayna gole wasiirada taasoona is aruuriseen xildhibaanadiiona fadaayamanta mooshin ku sheenaan ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya iyo waliba socdhisay waa tahay dhugunsayaal welibaas lideernay guntii gabagabadii barnaamijka waa tahay dhugunsayaal weli waliba guda jirnay barnaamijka dhacdooyinka caalamki iyo soomaaliya godobkiigon weliba usnaqaday dowladda kenya gaar ahaan laanti ee canshuuro yalandhi iyo ona loonkudhi akoonsha waana lakubas beesideera soddon iyo sagaal milyan oo doolarka maraykanka khabiirka taqus iyo arrimo teknolojiyada iyo weliba us dacwadda lak ogay kureed marka lak eeday intuusan dhacayo waana dowladda kenya ku dhacaya adduun lacageed deero soddon iyo sagaal milyan oo nusku xadi laanta canshuuro ee dalka kenya oo mada magaasha laangabi laka magaco k r a waa xarunta canshuuro ee dalka kenya alakas matugi oo eh labaatan sideed sana jir ayaa weliba lag eeday intuusa sameeyey khiyaanaha dhiniga internetka taasoona ku xadi canshuurta kenya beese deera soddon iyo sagaal milyan oo doolarka maraykanka dacwadda iyo weliba laka oogay oon dacwadda oogayaalkii weliba sheeganaan talanka museeya shabakada obliering iskuleeyaha bariga africa taasoona inta badan indhiyayan internetka matukuyo weliba lakiraya kureed marka booliista iyo dadaal dheer iyo sameeyan waana ka ogaadeen qaabka linxadi beesada waana lonkuxadi laanta canshuuro ee kenya welibana hadda lakahaya dabagalo ka hiriira inag iyo qaab qubkuusan xaday welibana hadda dambiyada internetka kuweyn meelakiro lakiraya dowladda kenya welibana hadda la aaminsanta usakajara waana xariir laleeyay xariir caalami oo islileeya welibana hadda la aamismiya inta jiran xariir kale oo caalamiya usaluwada dad la sheegay inta markaasay shabakadoon dhiyaayeen oona roogan yurub intii kale weliba nuusla shaqeeyay burcad badan oo dhiniga internetkan dhiyaasa horraantii isbuucan iyo weliba booliiska kenya iyo sheegana inta shirkada shiino lakuleeya iyo ku dambayta dhaqdhaqaadi dhiniga internetka taasoona lankudhiyaya akooniyo leeyin dowladda taasoona la fadaaya inta lakul wareega beesameel iskijara tan weliba inagadaas burcad oo usiina internetka ku dhaay beesideeras soddon iyo sagaal milyan oo dollarka maraykanka waa tahay dhugeystayaal guud aan barnaamijka dhacdooyinka caalamkiiyo soomaaliya yaan taa gabgabeeyena barnaamijka maalinimadan weliba siinsaaray oo siina socodsiyaayey anoo ee cabdulaahi cafaan dhinaga farsamadan welibaan fadhiiday zahro sulaymaan mukhtaar zahre heersan weliba anasinkugu tabaana mid kumida kaalimo suugaaneed oo ku luuqaya ayana si wadajir ahna kooxda talax baan iyo heestii baa iyo baako
laba iyo